waxa uu leeyahay sheekhu waxa kaloo shardi ah inuu qofku ka joogsado oo uu iska ilaaliyo inay wax caynahoo muuqdaa ay gaadhaan ilaa maa yusamaa jawfan wax jawf iyo meel hoose lagu magacaabo maxaa yeelay soomkuba dee waa qofkoo ka afaysta wixii joogka gaadhi lahaa markaa cayn baynu nidhi masalan urtii iyo wixii la mid ahaa ayaa iyagu ka baxaya culimada qaar baa waa fityooday yacni erayo shaaficiyada ka mid a ayaa waxay fatwoodeen in sigaarku aanu soomka burinaynin te wax waxay dhaheen jirmilaba maaha bay yidhaahdeen laakiin iyaga lafdoodii baa markay dib ugu noqdeen ay arkeen wuxuu wax muuqanayo cayni inuu yahay yacni tilmaamay inuu muftir yahay xafurinayo qiil baa isagu wuxuu leeyahay waxaa la shardiyaa in jawfkaasi ay ku sugan tahay awood cuntada bedesha ama dawada macnaha waa inaanu meel soka ahayn buu leeyahy waa in caloosha a dheefshiid kale hee waxa dee bedelaysaa waa inay u dhacaayo oo ay gaadhaan markaa labada wejiba kan dambe iyo kaa hore maskaxda baatinkeedu baatin udimaaq maskaxda baatinkeedu markaa waxba baatinkaasi qayd maaha bay leeyihiin ee haddii xubka xataa maskaxdaba la gaadho sida maamuumada inoo iman doontaa yacni wuu ku afurayaa laakiin waxba sii qayd maaha in maskaxda uu gudaheeda ku dhaco maskaxda dhexdeeda hoosteeda yani baatinkeedu iyo caloosha iyo mindhicirooyinka ama xiidmaha waa isku mid isku dhodhow yihiin iyo mathana mathanana waxa weeye waa kaadjiha kaadi haysta muftirun waa mid afurinaya intaa baatinkooda wixii gaadhaa ee ama maskaxda baatinkeeda gaadhaa ama caloosha ama xidmaha ama kaaji haysta gaadhaa muftirun wuu afurinayaa qofkii bilisticaadi isticaadku waxa weeye waa sankaga shubidda wixii sankaga laga shubo ayaa la idhaha san muutayn ayaa af soomaali ahaan ay yidhahdaan macnaha kaasi wuxuu noqonayaa markaa xaggii maskaxda ama cunid ku gaadha yacni waxaa taasina caloosha ayay noqonaysaa ama xuqna ku gaadha xuqnaduna waxa waa dabaysay waa cusbayn iyo wixii la mid a waa wixii dabada laga geliyey mataanadana wuu ku gaari karaa xidmaana wuu ku gaari karaa marka waxaa ku sugan hadalkan yacni qaabkan uu dhigay waxay culimada balaaqadu siiba caruudka ay yidhahdaan lafi wa nashri murataba yacni wuxuu markii hore soo duuduubay ayuu markaa si murataba ugu celiyey oo imika markii hore baadinu dimaaq walbatni walamcaa buu ina yidhi walmathana markaasuu hadda muftirun way afureen bilisticaati marka wuxuu noqonaya kii horreeyey oo xagga maskaxda oo sanka ayuu ka gaaraya aw ilakli cunidaasina caloosha ayay u noqonaysaa aw ilxuqnana waxay u noqonaysaa amcaaga iyo mathaanada marka waxaa la idhaha lafi wa nashri murataba marmar buu wuxuu noqdaa mushawash oo laysdhexgeliyaayo kan ugu soo horeeya uu ka ugu dambeeya u noqdaa ama mid dhexa u noqdaa wa taqdiir ama masalan xuqna ama iyadoo ay ka gaadho jaa-ifa jaa-ifana waxa weeye waa nabarkaa dusha kaga dhacay ee caloosha u dhaadhacay meesha hoose u dhaadhacay jaa-ifa la yidhahda oo calooshanbu isna noqonaya aw ma'muuma ma'muumana waxaa la yidhaahdaa waa nabar kaa gaadhay yacni xuubka maskaxda xuubka maskaxda ka gaadhay baa maamuuma nabarkaasaa la yidhahdaa oo haddii aan layna gaadhsiiyo xagga dambe jaraaxada ayay inoogu iman doonaan oo nabarrada ku dhaca wejiga iyo madaxa ayaa tobana markaa waa waa ta sagaalaad bay maamuumadu noqotaa waxaa kasii dambaysa daamiqa oo ah ta xuubka maskaxda jeexda munaqile iyo haashime iyo mudixe iyo baadice iyo simxaaqe iyo mutalaaxime iyo ayaa la yidhaahdaa xaggaasay nooga iman doonaan ayaa la yidhahda marka ayana xagga madaxa ayay noqonaysaa wixii gaadhaa waa afurinayaa iyo naxwa wixii kula mida maxaa yeelay dee waxaasoo dhan waa joof iyo gudoob yacni wixii muxiil ah oo wixii ama dawo ama masalan cuntee gaadha doorinaya oo beddelaya wataqdiiru ku dhibcintii fii baatini luduni dhegta gudaheeda lagu dhibqiyey iyo walixliili ibti muftirun isna waa afurinaya fil asaxi asax haddaan qabano waxa uu leeyahay sheekhu waxaa kaloo isaguna afurinaya dhibcihii lagu shubay fii baatini aludun dhegta gudaheeda walow yaanay maskaxdaba gaadhayn wa baatini alixliil iyo ibta yacni baatinkeeda iyo hoosteeda oo waxa weeyaan labka yacni halkay kaadidu ibtaal ay ka soo baxdo naaskana waa la odhan karaa halkay caanuhu ka soo baxaan yaani walow kaajihaystaba gaadhin muftirun fi lasaxi waa furinaya oo dee wejkii hore ee markaa joof uun isagu markaa ku magacaabayey ee joof inay gaadho unbaa hadalkaa hore uu ku binaysan yahay asaxa ka soo hor jeedaana wuxuu leeyahay maya oo yani waa qowlkii odhanayay waa inay an yakuna fiihi quwatun tuxiilu lghidaa yani halkani meel wax doorinaysa ma aha sidaa darteed uga afuri maayo buu leeyo asax iyo muqaabilkiisu khilaafkii hore ayay daba socdaan marka irbadahan masalan laysku mudo dee xilligaa hore may jirin irbadahaasi waxay se tilmaameen culimadu yani qaar fara badan oo ka mid a ragga mucaasiriinta irbada labay u kala qaadeen oo tan yara caadiga ah iyo tan glucosta dadka lagu xidho saylonka markaa tan yare caadiga ahee jidhka lagu mudo ama xidid ha laga siiya ama jidhkanba ha lagu muday inaanay afurinin bay ku tegin taa weyne laakiine glucosta ahi ama saylonka iyada way afurinaysaa bay leeyiin leano qofku wuu kaga kaaftoomi karaaba cuntada inkastoo culimada qaarkood xataa ku tegay taa lafteedu inaanay afurinaynin ay jiraan wa shardulwaasili shayga gaadhayna shardigiis waxa weeye kownuhu inuu ka hada min manfadin meel manfad meel daloosha maftuuxin oo furan oo falaa yaduru waxba ma yeelayo usuulu duhni subaga oo gaadhay bitasharubi almasaami meelaha godadkaa jidhka subag ka gaadhay oo ka cabbay waxba ma yeelayo walalktixaalu indhakuulashan waxaa mayelsa wain wajada طacmahu dhadhankiisa habaha ka helo bixalqihi gurigiisa dhadhankiisa haba ka dareeme waxau leeyahay sheekhu shaygan waasilka ahee gaadhay waxaa u shardiya in uu ka ahaado ka gaadho meel manfadahoo daloosha waa inuu ka galaa oo furan mar haddii aynu sidaan nidhi oynu manfad maftuuxa aynu shardinay waxba ma yeelayo subagii haddii uu gaadho joofkii iyo xaggii hoose oo uu ka gaadho bitasharubi almasaam yacni almasaam waxa weeye thuqab lbadan waa jidhka godadkiisa ama yacni meelaha aad iyo gorale ay timaha iyo ku yaallaan ayaa dee uu ka qaataay oo ay uga liigaan wixii la mariyaa yacni haddii ay masaamta oo cabbitaankooda iyo nuugidooda uu ku gaadho subagii kuma afurayo qofku waxaan kaloo waxba dhibaynin indhakuulasho hadduu qofkii indhakuushanayana waxba ma yeelay walow yacni dhadhankii indhakuusha haba ka helo yacni dhan xaragee xalqii haba ka soo gaadho maxaa yeelay masaamta ayuunbuu uga yimi beeqa ayaa laga sheegay inu ayaa wariyey inuu rasuulku indhakuulan jiray isagoo sooman wa kownuhu ahaanshihiisa ayaa la shardiyaa biqasdin waa inuu qasad ku gaadhay ee falow wasala jawfahu hadduu dubaabun duksigal ow bacudatun ama kaneco ow qubaaru ariiq ama wadada boorhkeedi aw gharbaratu daqiiqi ama daqiiq yacni hubufkeedii lam yuftir kuma afurayo walaa yuftiru kuna afuri maayo bibalci riiqihi candhuufdiisa liqitaankeeda min macdinihi godkiisii ka timi yani candhuuf macdinkeedii ka timi liqitaankeedana kuma afurayo waxa uu leeyahay sheekhu waxa shardiya shaygan gaadhaya inuu qasad ku gaadho oo wuxuu u qastiyey waa inuu yahay haddii markaa ay caloosha duqsi ka galo duulayo unbaa daf ka yidhi ama kaneecaa ka gashay ama waddo uu marayay boodhkiisibaa ka galay aw kharbaratu daqiiq ama daqiiq hugufkeediiy markaa ayaa ka galay lam yuftir kuma afurayo walow arrintaa dee inuu ka dheera haba u suurto gasho oo afka isku qabashay waxay arkeen maxaa yale mashaqo shadiide ah ayaa ku sugan haddii la yidhaaha waxa ha la iska ilaaliyo kadalik waxaanu qofku isna ku afuraynin candhuuf uu liqay oo min macdinihi ka ahaatay yacni godkiisa macdin ama macdinu riiq waxa weeye waa halka ay candhuuftu ku sugantahay ka soo baxdo waxaana weeye dhan xaragga hoose weliba carabka hoostiisa dadka qaar baa markay saa yidhaahdaanay carabka kudisi ay nayba kasoo tidhaahdaa candhuuftu oo ka soo daaya yacni candhuufta halkaa ka soo baxday iyaduna liqitaankeeda kuma afurayo bilijmaac culimadaasaa ku kulansan maxaa yeelay waa licusri taxaruzi canhu in la iska ilaaliyo ayaa adag bay yidhaahdeen oo haddii u dee qofku waa dadka laga yaabaa aan aqoonta lahayn hungurigaba inuu qalalasay maalin o dhan candhuufta u tufayaan kaa qofku wuu haraadayaayo dabeedna wuu dhibtoonaya hadduu mar walba tufo falow kharaja haddii uu ka soo baxo haddaba candhuftii can ilfami afkii uma intaa dee raddahu uu ku celiyo wabtalacahu liqo ow ama balla wuxuu qooyee khaytan miiq ama xadhig ayuu qooyey biriiqa candhuftiisa ayuu ka qooyey waraddahu ilaa famihi afkiisi ayuu ku celayay wa calayhi rutuubatun tanfasilu iyadoo qoyaan ka soocmayaana uu saaran yahay oo ibtilaaca ama wuxuu liqay riiqahu candhuftiisii makhluuطan bigayrihi iyadoo wax kale lagu qooshay ow mutanajisan candhuftiisii oo nijaasiisan ayuu liqay aftara waa afuraya ee walow jamaca riiqahu hadduu candhuftiisa liqo hadduu ururiyo baan leeyahy fabtalacahu dabeedna uu liqo lam yuftir fi lsaxiix asha haddaan qabana kuma afurayo waxa uu leeyahay sheekhu haddii ay candhuufti ka soo baxdo afka kadibna uu ku celiyo candhuuftii oo ka soo baxday ayuu dabeedna ku celiyey markaas ayuu liqay ama wuxuu qooyey miiq masalan hadi yago marka wax la soo hayeeyo waa ka intay saa un dhinaca loo mariyo haddana xayn kale loo soo mariyo miiq ayuu candhufdiisa ku qooyey oo afka ayuu dabeedna ku celiyey iyadoo qoyaan na uu saaran yahay ka soocmayo oo qoyaan yacni ka bixi karaa sidii buu ku liqay ama candhuufdiisii ayuu liqay iyadoo candhuuftu wax kale ay wadato masalan dee dun ayuu afka geliyey masalan sibaaq leh ama wax kale oo midab kale wadata ayuu afka geliyey dabeedna candhuufdiisii ayay midab u samaysay oo makhluuqan bikayrihi bay noqotay ama wuxuu liqay candhuufdiisii oo nijaasaysanoo masalan wax nijaasa ayuu cunay waaga ka hor masalan fajar ka hor ama masalan ciribkiisa ayaa dhigay mana maydhin kadib ayuu candhuuftiisii liqay marka candhuuftii waa mutanajis bay leeyihiin aftara intaasoo masale aynu soo sheegnayba waa ku afurayaa oo halkaa wina yidhi intuu afkii ka baxaya ayuu dabeedna ku celiyo o suul liqay macnaha shaygii macantiisi waa ka baxay dabeedna wuxuu noqday markuu afkii ka baxay dee acyaantii kale ee jidhka dabadda kaga imanaysay oo kale ayuu ka mid noqday tan kale ee khaydka isagana uu candhufeeye deefa ku celiye uu saa ku liqayna dee intay meeshii ka baxday ayuu liqay iyadoon wax daruuraah iyo wax dhiboo u haysa midnama aanay jirin tan kalena dee wax kalaaba ku darsamay oo ajnebiya haddii uu laakiin candhuufdiisa kulmiye buu yidhi ururiyo oo uu sidaa ku liqo lam yuftir fil asaxi asax haddaan qabno kuma afurayo taanigaas cagashada wuxuu le wuu ku afuraya maxaa yeelay mar haddii la ururiyey isagu ururiyey dee wuu iska ilaalin karaa walow sabaqa haddii ay ku siibtaan maa-ulmadmadati luqluqashada biyaheed awil istinshaaqi ama sandaarsigii ayaa ilaa jawfihi calooshiisa u siibtay falmadhabu madhab waxa weeye anahu isagu in baalaqa hadduu ku xelday aftara waa afuraya wa ilaa haddii kale falaa kuma afurayo waxa uu leeyahay sheekhu haddii ay ku siibtaan biyihii uu ku luqluqanayay ama uu ku sandaarsanayay markuu weysiisanayey ayaa caloosha ku siibtay madhab waxa weeye waxaa loo eegayaa bal inuu xeeldheeraansho ku sameeyey inaanu ku samaynin haddii uu sandaarsigan iyo luqluqan iyo ku xeeldheeraaday oo marka horeba u kolba intuu safka sanka iskaga shubo u fiif lahaa ama uu kolba intuu cantuugo u khaaq lahaa aftara waa afuraya markaa leanno qofka sooman inuu ku xeeldheerada waa laga nahiyey xadiidka sugan ayaa tilmaamaya markuu waysada ka hadlayey wbaaliq fi listinshaaqi madmadada iyo luqasho markuu kaadayb ku xeel dheerow ilaa an takuuna saa'iman fabirif inaad sooman tahay mooyne haddaad sooman tahay qun yar oo dhimrina ula kaalay buuli luqluqashada iyo sandaarsiga wa ilaa haddii kaleo aanu ku xeel dheeraanin ee isagoo caadi u luqluqanaya ama caadi u sandaarsanaya ay kaga siibtaan falaa yuftir kuma afurayo leannahu wuxuu ka dhashay bay leeyihiin falkaasi shay laysfaray ayuu ka dhashay isagoon weliba ikhtiyaar u lahaynoo wax ku siibtay weeye qiil baa isagu leeyahay mutlaqanba ama ha ku xeel dheeraada ama yuu ku xeel dheeraana waa ku afuraya falkiisa ayay ku gaadheen buu isagu leeyahay qiil baa isagu wuxuu leeyay mee mutlaqanba kuma afurayo maxaa yaele wax ikhtiyaara baan jirin halkaa waxaynu nidhi madmado iyo luqluqashada waysadaa weeye weliba ta waysada ah haddii ay iska luqluqasho iyo iska sandaarsi caadiya ay ahayd walow yaanu kuba xeel dheeraani waxay leeyihiin haddii ay ku siibtaan waa ku afuraya walow baqiya haddii uu ku baaqi noqdo طacaamun cunta bayna asnaanihi ilkihiisa dhexdiisa oo fajaraa bihi riiquhu candhuufdiisi dabeedna ay kaxayso lam yuftir kuma afuraya in cajaza hadduu ka cajzibay can tamyiisiisa oo ciddiisa iyo wamajihi tufitaankiisa hadduu ka cajzibay waxau leeyahay sheekhu haddii ay cunto ilkihiisa dhexdooda ku hadho misla suxuurtii oo kale ayaa wax kaga hadheen kadib ayuu liqay candhuufdii ayaa markaa kaxaysay oo ay raacdaysan wax qasada u lahayn oo sidiibu ku liday kuma afurayo buu leeyahay waase goorma markaanu ku afurayni waa hadduu ka caajisay inuu iska soco waxaan iska saaruu tufo leanna waxay leeyihin markaa macduur kayru muqasir ayuu noqonaya qof cudurdaar leh oo aan gaboodfa loo tiirinaynin haddii aanu ka caajisin ee uu iska saari kari lahaa waa ku afrayaa gaboodfal buu sameeyey bay leeyihin walow uu jira haddii la qulaamiyo qofkii mukrahan isaga oo la qasbay lam yuftir kuma afuriye wain ukriha haddii la qasbo xataa akala ilaa uu ka cunaya aftara fi lafari adhar haddaan qabano waa ku afuraya qultu waxaan ihi haddaan nawaawi yahay laa yuftiru kuma afrayo wallahu aclam ee wain akala naasiyan hadduu cuna isagoo islaado lam yuftir kuma afrayo ila an yaktura fi lasaxi asax haddaan qabana inuu farabato mee ku afuri maayo qultu waxaa nawaawi yidhi haddaan ahay yidhi alasaxu laa yuftir wallahu aclam inaanu ku afraynin weye waxau yihi sheekhu haddii la qulaamiyo uu jira manaa haddii uun qawlalka u loo geliyo waxoo dabeedna sidaa isagoo la qasbayo weliba qofka lagu siiyo isagoo la qasbay ama isagoo miirso ama isagoo huda lam yuftir kuma afurayo maxaa yeelay fal iyo qasad midnaba ninkan lama imanin waa liintifaa'i alficli waalqasdi minhu falna lama imanin qasadna lamu imanin waa qofkaa la qasbay haddii laakiin la qasbo oo la yidhaahdo waar cun tani waxay ahayd iyadoo lagu qulaamiyo dabeedna uu iska cuno iska cabo aftara fil athari bay leeyihi athar haddaan qabano waa afuraya liannahu xasana min ficlihi sheegeen dee isagii baa la galay oo uu falkiisa kaga yimi oo dee darar iyo dhibaatuu nafdiisa uu ka celinayo dabeedna waa ku afuray waxay ka dhigan yihiin qofkii oo dhibaatadii xamili kari waaya aad intuu u gaajoodo ama dhibaatadan oo deetana iska cuna taaba waa kaga jabaysa bay leeyihin tanna markaa waa kaga jabaysa nawaawi ayaa wuxuu yidhi qultu aladharu laa yuftar adhar waxa weeye inaanu ku afuraynin maxaa yeelay dee wax ikhtiyaaraho ninkani uu leeyu sameeyey ma jiro way iskhilaafsayin qofkaa nafdiisa oo u cabsaday ee cunay markaa wuxuu ka dhigan yahay unbuu le qof isilaabay isaga ayaaba ka mudan oo wuxuu kan la qasbay kaga mudan yahay buu leeyahay dee isaga waxaaba la faray qofkan inuu iska cuno si uu dhibaatadan qasabku ay leedahay inuu naftiisa uga difaaco laakiin qofka naasiga isla amriga nahyi toona isaga lama siinin wuxuu hi haddii uu cuno isagoo isilowsan ayuu cunay lam yuftir kuma afurayo maxaa yidhi rasuulku sala allahu alay slam wuxu xadiidka saxiixayn man nasiya wahuwa saa'imun qofka ilaawo isagoo soomana faakala aw sharib cuna ama cabaa falyutima sawmahu sawmkiisa ha dhammaystirto fa inamaa acamahu allahu wasaqaah ilaahay baa quudiye oo waraabiyey marka waxaynu odhan karnaa qofka intuu isilaawo isagoo sooman iska dherga waayo qof ilaahay u naxariistay lannu de waa kaasoo dharagina soomkiisina waa u jira laakiin wuxuu yihi ilaa inuu farabato mooyaane waa ku afuraya markaa filasax haddaan qabano maxaa yeelay dee inuu qofku isilaawo iyadoo wixiina maanta o dhan waday inuu isilowsanaado waa naadir bay leeyihin oo dee salaadiiba hadal fara badan waa ku buraysa oo ilowa intiisa yar laakiin kumay buraynin oo maxaa inta badan lagu qiyaasi karaa bay yidhahde ilaa saddex jeer hadduu ka wabsiiyo waxay leeyihiin kaiir bay noqonaysaa nawaawina wuxuu hi alasaxu lmansuus laa yuftir inaanu ku afuraynin weeye maxaa yeela xadiidkii ma kala qaadin buu leeyahi ama ha yaraado ama ha dhergo ama laba jeer ha qaato ma kala qaadin xadiidku waxba inaguna iyoinaan kala wadwadin buu leeyahi waljimaacu jimaaci kalakli cunidii ayuu lam jecel madhab haddaan qabano galmadu isagoo islowsan waxaa iskiisii ugu tagaa kala akli naasiyan isagoo xilowsan oo cuno ayuunbuu ka dhigan yahay markaa kuma afuraya cala madhabeed baan qabano sidii waxyaale muftiraadkii kaloo kale dariiqa labaad wuxuu leeyahay yacni ee kaa ka horjeedaa waa ku afuraya walimsaak wa cani listimnaa washardu sawmi alimsaaku can ilistimnaa mini iska keenna waa inuu qofkii ka joogsadaan oo fa yuftiru bihi waa ku afuraya wakada khruju lmaniyi manidii oo qofka kaga timaada bilamsin taabasho oo waqublatin iyo dhunkasho o mudaajacatin iyo la jiibsasho ayadana waa kaga buraya laa fikrin fikir maya wanadrin wanadarin iyo egebshaawatin yani ujeedo loo eegaa watukrahu lqubla dhunkashadii waa la karaysaa in xarakad hadday dhaqaajinayso shaawatow qofka dareenkiisa hadday kicinayso waalwlaa sida fiicanna waxa weeye ligayrihi kaa ay kicinayso ciddii aan ahayn tarkuha inuu iskaga tago qultu waxaan ihi haddaan nawaawi yahay hiya iyadu karaahatu taxriimin wey fi lasaxi wallahu aclam waxa uu leeyahay sheekhu waxa kale oo ka mid a yacni soomkii shuruuddiisii inuu qofka ka joogsado oo iska ilaaliyo can ilistimnaa inuu manidii iska keeno iyo biyihii taranka oo masalan ama u gacantiisa kusoo saara ama gacan ruux u bannaan waa ku afurayaa buu leeyahay markaa maxaa yeelay dee masalan isagoo waxay leeyihiin xaaskiisa u tago oo aan waxba ka imanin soomkii waa kaga burayey dee isagoo wax ka yimaadaana waa ka sii awleysan waxaa kaloo ayna la mid ah oo ay ku afurayaa haddii ay manidii qofkii ka soo baxdo laakiin maxay kaga soo baxday falka ka horreeyay kaga soo baxdayna ay tahay taabasho iyo dhunkasho iyo la jiifsi yacni ruux dumara uu la jiistay haddii ay kaga timaado soomkii waa ka burayaa waxaanay noqonaya inzaal bimubaashara waa inzaal ka yimi mubaashara laakiin fikir haddii wax ka fifikira uun oo isaa kaga timaado wa nadarin bishahwa iyo hadduu markaa ruux dumara u eego yacni ujeedo iyadana kaga buri maysa bay leeyihin wax mubaashariin ma jirto ixtilaam qofkoo seexday oo kaloo riyooday ayuunbay ka dhigan tahay baylen taas dhunkashadana waa la karaahiyeystaa haddii ay qofka dareenkiisa kicinayso ama nihaada ama gabadh ha ahaadee oo bimacnaa in ama wax ka yimaadaan amaba dee galmaba qofku uu ku dhaqaaqo uu ka baqanayo sida wanaagsanina waxa weeye ciddaa ay dhaqaajinayso ciddaan ahayn xataa kii aanay dhaqaajinayn waxa wanaagsan tarkuha inuu ka tago si uu dee isaga xidho albaabka nawaawina wuxuu leeyahay karaahiyadaasi waa karaahatu taxriim fil asax ee karaaha meel sokaa ma aha tii yacni qofku haddii uu la yimaado aan ciqaabka guudkiisa ahayn haddii uu imtihaal uga tagana abaalmarinta uu ka helayay tii oo kale mahatin waa taxriim buu leeyahy maxaa yeelay dee cibaadadiisa inuu fasahaadiye ayuu u bandhigaya xadiidkii saxiixaynna wuxuu ku saaray man xaama xawla alxima yushiku an yaqac fi qofka seeraha uu ku warwareegaa waa ku dhici doona marka dambe walaa yufdiru ku afuri maayo bilfasti isa sarsaridii iyo walxijaamati toobinkii wlixtiyaad sida fiican ee dadaalka badan an laa yaakula waa inaanu cunin aakhira nahaari maalinta gelinkeeda dambe ilaa biyaqiinin wayaxilu bilijtihaadi fi asaxix asax haddaan qabanana ijtihaad waa ku bannaan tahay wayajuzu waana bannaan tahay idaa danna markuu marayo baqaa'a alleyli habeenka baaqi ahaanshihiisa qultu waxaanay haddaan nawaawi yahay wakadaa low shaka haddii uu shakiyana waa kulmid wallahu aclam waxa uu leeyahay sheekhu ku afuri maayo qofkii soomana bilfasti waalxijaama yacni isasarsariddii uu qofkii isasarsariu dhiigga iska keenay kuma afurayo xijaame iyo toobinuu istoobayna kuma afurayo oo ayaga fastiga waxay leeyihiin khilaaf kuma jiro xijaamada laakiin waxay leeyahay rasuulku xadiidka ayaa markaa sugan baa ku soo arooray anahu sala allahu alay slam ixtajama wa huwa saa'imun waxtajama wahuwa muxrim rasuulku waa istoobay isagoo sooman waana istoobay isagoo muxrima waxay leeyihiin xadiidkaasaa nasakhay xadiidka afara alxaajimu waalmaxjuumu ka toobay iyo kala toobayaba waa afureen xadiidkii rasuulku sala allahu alay slam ku yidhi sida dadaalka badan ee fiican waxa weeyaan buu sheekhu yihi an laa yakula aakhira nahaar ilaa biyaqiin gelinka dambe macnaa gelinka dambena wuxuu uga jeedaa ilan xilli la cuni jiray ma jirine macnaha xilliga afurka ayuu jeedaa aakhira nahaar inaanu cunin ilaa biyaqiinin isagoo yaqiinsaday dhicitaanka cadiyadda mooyaane leanna waxaad maantao dhan soo waday haddii aad intaa yar iska hubin weydo soomkaaga halkaa uu kaaga aafoowo dee waa waxaa wanaagsan buu leeya ixtiyaada an laa yaakula aakhira nahaar ilaa biyaqiin laakiin in la cunaa waa banaantay bilijtihaadi ijtihaad ijtihaad qofka waa ku cunay fila six haddaan qabano sidii yani waktigii salaada oo kale dee waa ku ijtihaadi karaa qof aaniga asax ka soo xidhe maya mar haddii yaqiin sabir iyo adkaysi lagu gaarayo waxba yuu dadadaalin u waxwadwadine ha iska sugo waxaana bannaan yacni cuniddii waa bannaan tahay idaa danna baqaa'a alleyl hadduu u maleeyo habeenkii inuu baaqiya ijtihaad maxaa yaele asalku waa inuu habeenkii baaqi yahay marka wuu iska sii cuni karaa nawaawi wuxuu leeyay wakadaa low shaka hadduu ka shakeyna waa kula mid walow akala hadduu cuno biijtihaadin ijtihaad buu ku cunaya awalan awala nahaar maalinta horteedii gelinkeeda hor horteedii aw aakhiran ama aakhira nahaar maalinta dabadeedii wa baana algalad waxaana caddaaday qaladkii batala sawmuhu sawmkiisu waa buraya ow bilaa dannin ama malala-aan buu iska cunay walam yabin ilxaalo xaaladiina may caddaanin saxa waa ansaxayaa in waqaca fii awalihi hadduu xaggiisa hore dhacay wa batala fii aakhirihi xaggiisa dambana waa ku buraya waxa uu leeyahay sheekho haddii uu cuno ijtihaadiyo dadaal buu ku cunay awalan yani waxa weeyaan awala soom waa waaga ka hor buu sheegay halkii soomku ka soo bilaabmayey ayuu ijtihaad ku cunay aw aakhiran ama aakhirkii maalinta oo afurkii ah ayuu ku cunay wa baana algalad galad baana meeshii ka caddaaday markaa hore uu cunayo wuxuu caddaaday waagioo dilaacayba inuu iska cunayey xaggan dambena cadceeddii un dhicinba inuu iska cunay baa caddaatay batala sawmuhu soomkiisi waa burayaa waxba kama jiraan waa litaxaquqi khilaafi maa dannahu wixii uu malaynayey khilaafkiisaa xaqiiqodu caddaaday wax cibraa ama yani awood uu leeyahayna ma jiro male uu caddaaday gefkiisu haddaad wax malaynaysay oo malihina inaanu jirin ay caddaatay waxba qiimo male haddii laakiin bilaa dannin isagoon waxba malaynin ayuunbu dul baxayu xaaladiina may caddaanin waa ansaxaya bay leeyiin soomkaasi laakiin waa goorma waa hadday cunidaasi fii awalihi ay awalka dhacday oo taa waxa u asala markay awalka dhacday in habeenkii baaqi yahay ayaa asala wa batala waana burayaa hadday fii aakhirihi dhacdo oo ay afurkii tahay maxaa yaele asalku waa baqaau nahaar inay maalintii baaqi tahay weeye walow talaca alfajru haddii uu waagi soo baxo wa fii famihi afkiisana طacaamun cunto ayaa ku sugan falafadahu markaas ayuu tufay saxa sawmuhu sawmkiisa waa ansaxaya wakadaa low kaana mujaamican hadduu islaandiisii u tegayeyna waa kulamido fanazaca fi lxaal isla markaaba uu ka siibo fain makasa haddii uu ku sii nagaado batala soomkiisi waa buraya waxa uu leeyahay sheekhu haddii uu waagi dilaaco iyadoo qofkii uu cunto ku hayo dabeedna uu tufo saxa sawmuhu soomkiisu waa ansaxayaa walow calooshiisa waxbaaha uga tagaane lianna waxay leeyiin hadduu afka uun dee ku hayn lahaa maalinnimo kuma afureen dee isagoo habeen afka geliyana waa kula mid laakiin waxay leeyihiin haddii uu markaa waagi hadduu wax ka liqo waa afurayaa bay leeyihin hadduu wax ka liqa markaa xadiis baa jira abu daawuud uu warinayo oo rasuulku sala allahu alay wasalam uu yidhi hadduu midkiin maqlo aadaanka waynaaw طacaami fii yaddi weelkii cuntadana uu gacanta ku hayo falaa yadachu xataa yaqdi xaajatahu minku yuu dhigin ilaa intuu dantiisa ka dhamaysanayo mar haddii adoo hayo waagi ama aadaankii kugu dhaco ha dhigin buuri ilaa aad xaajadaada ka dhamaysanayso laakiin fuqahadu yacni waxa ay ku tegeen siday u badan yihiin qofku haddii uu aadaanka maqlo inuu iska dhigo oo wixii afka ku hayana tufo haddii uu sii wadana inay qofkii soomkaga burayo waxaa markaa si fiican uga hadlay maxamed nasirudiin albani kitaabkiisan la yidhaahdo tamaamu lmina fi tacliiq cala fiqhi sunna ayuu kaga hadlay masalada kale inoo sheegayana waxa weeye haddii uu waagii u beriyo yani waxaba adagba dee sida waa waaga dilaaciisa loola kulmayaaba dee adagay qofku ogaanaye haddii waagi dilaaca iyadoo oo islaantiisii la mucaamaloonayo dabeedna uu markaaba ka siibo in aanay ka buraynin weeye soomka haddii uu laakiin kusii nagaado batala sawmhu soomkiisii waa buraya waa buraya waa maxay mama guntamayo weeye ilan waa halkuu kaba bilaabmayo soomku faslun fii shardi sawmi soomka shardigiisii ayuu u fasal yahay markaa fasalkaa hore isagana shardu sawm ayuunbuu inoogu soo tilmaamay markaa shardigaa hore waxa weeye shardu soom yacni shardiga uu leeyahay soomka ansixitaankiisu marka laga eego xagga falka kan hadduna waxa weeye waa shardiga soomka ansixitaankiisu uu leeyahay marka laga eego xagga faacilka samaynaya markaa wuxuu yidhi sheekhu shardu sawmi soomka shardigiisu alislaamu islaamnimo weeye waalcaqlu iyo caqli wannaqaa'u iyo ka daahirnaan can ilxaydi waannifaasi xayd iyo nifaas ay gabadhi ka daahir tahay jamiica nahaari maalinta oo dhan waa in arrintaa la helaa walaa yaduru waxbana yeeli maayo annowmu hurdada almustakriqu ee maalinta oo dhan wada qaatay isagu waxba ma yeelayo cala saxiixi saxiix haddaan qabanno waxau leeyahay sheekhu shardiga soomku macnaha shardiga loo shardiyo ansixitaanka soomka marka laga eego xagga qofka samaynaya alislaam waa islaamnimo haddaan sidaan nidhi gaalka soomkiisii xaalanaba kuma ansaxayo ama kaafir asli ha ahaado ama kufaarta kale ha ahaadee caqli ayaa la shardiyaa oo waa inuu tamyiiz leeyahay wax kala soocayuu kala saarayo ma ansaxayo kii waalaa iyo ilmihii aan waxba kala soocaynin ma ansaxayo soomkooda midna maxaa yeelay dee niyo ayaan jirin laakiin sabigii mumayiska isagu ahaa wuu ka ansaxayaa oo wuxuu sheekhu inoo tilmaami doonaa in lagu farayo sidii salaada oo kale toddoba jir waxaa kaloo la shardiyaa inuu ka daahir tahay ruuxii dumar ahaa dhiiggii xaydka caadada iyo dhiigga dhalmada oo ayagana ma ansaxayo gabadh xayd leh ama gabadh dhiiggaa dhalmada ka dambeeya leh bil ijmaac yani culimada ayaa ku ijmaacsanoo ma ansaxayo soomkooda haddaba halkaa uu leeyahay jamiica nahaar dhammaantood way u wada noqonaysaa wayushtaradu maa dukira waxaa la soo sheegay baa la shardiyaa jamiica nahaari maalinta oo dhan macnaha haddii ay gelinka hore ama maalinta dhexdeedaba ama gelinnaba ha ahaatee ay gaalnima timaado iyo ridow ama waale ama xayd ama soom ee ama nifaas baan leeyahy batala sawm qofkaa soomkiisi waa burayaa yani wanaqaa can alxayd wanifaas jamiica nahaar kan dambe unuma taale dhammaantood wuu wada yaalaa waxaa kaluu leeyahay sheekhu waxaan ayana waxba yeelaynin annawm lmustaqriq lijamiic nahaar hurdada maalinta oo dhan wada camimta ee qofku markuu waagu dilaco u seexday markuu afurayay unu soo toosaa waxba soomkii ma yeelayso calo saxiix haddaan qabanno waa libaqaa'i ahliyati alkhitaab yacni ahliyadii iyo uqalankii uu u qalmayey yacni axkaamta ayaa dee baaqi ahoo meeshii yaalla صaxiix baynu nidhe qowlka صaxiixa ka hor jeedaa wuxuu leeyahay yaduruka aliqmaac sidii miyir doorsoonkii oo kale ayuu u dhimayaa waxaanuka hore qowlkaa hore uu isagu ku kala farqinayaa dee miyir doorsoonku qofka isaga mukalafnimadaba uu ka saaray ahliyat lkhitaabkiibuu ka saaraya oo salaadii iqmaha kaga tagtay qadayn maayo maalkiisa wilaayadiisii way ka baxaysaa laakiin qofku hadduu seexdo iyada dee waa khilaafsan tahay waladharu adhar waxa weeye ana aliqnaa miyir doorsoonkii laa yaduru waxba ma yeelayo idaa afaaqa markuu miyirsado laxdatan ilbiriqsi min naharihi maalintiisa hadduu ka miyirsado waxa u leeyahay sheekhu qowlka adharkii waxa weeye in miyir doorsoonku aanu soomka waxba yeelin laakiin waa goorma waa hadduu laxda ilbiriqsi miyirsado maalintiisa ou ka soo miiraabo miyir doorsoonkaa laxda aya laxda yacni ilbiriqsi halkuu doonaba ha ka ahaada e haddii uu soo miiraabo soomkiisi kama burayo waxay leeyihiin waxaa la raacinayaa un zamankaa iqmaha iyo miirdusokun baa zamankaa ifaaqada ama soo mirowga la raacinaya haddii aanu soo miraabin ama aanu miirdoorsoonkii ka bixin ee uu mustaqriq noqdo oo maalinta oo dhan uu wada qaato ayada soomkii wuu waxyeelaynaya qowl labaad baa jira oo isagu leh mutlaqanba wuu dhibayaa ama laxdaha miyirso ama yuu miyirsanin qowl labaad baa jira oo laa yaduru mutlaqan yacni sidii hurdada oo kale waxba ma yeelayo qowlkaa kale leh yaduru mutlaqana wuxuu le waa xaydka oo kale haddaba markanay leeyihiin miir doorsoonku ma dhibaya haddii uu laxdo iyo ilbiriqsi maalintii ah uu miyirsado waxay leeyihiin hortoo iqmahani sidan uu caqliga uga qaalib noqonayo hurdada wuu ka yar sarreeyaa waalidana wuu ka hooseeyaa haddii aan nidhaahana bay yidhaahdeen markaa iqmihii mustaqriqa ahaa ee maalinta oo dhan wada qaatay waxba ma yeelayo soomkii haddaynu nidhaahno mid aqwaa ayaynu adcaf halaysiinaynaa mid aqwaahoo iqmihii ah oo isagu xoog badan ayaynu mid adcaf ahoo hurdada ah halaysiinaynaa haddii aan idhaahno ilbiriqsiga ka midi waa dhibaysaa sidii waalidana mid adcafa oo iqmihii ah ayaynu mid aqwa ah haleeshiinaynaa dabeedna fatawasatnaa bay yidhaaheen waan dhexdhexaysanay waxaana nidhi yacni hadduu hal ilbiriqsi ama wax ka sii badan hadduu miyirsado waa ay ku filan tahay walaa yasixu ma ansaxayo sawmulciidi ciidda soomkeedu ma ansaxayo wakada tashriiqi ayaamu tashriiquna waa kulanay fi ljadiidi jadiid haddaan qabanno waxa uu leeyahay sheekhu ma ansaxayo maalinta ciidda in la soomaa ciid alfitri wa ciid aladxaa labada maalmood in la soomaa ma banaano walow wuxuu ka soomayaa waajibba ha ahaadee waajib xaggiiba ha ka soomaye ala xadiid saxiixayn ayaa ku soo arooray rasuulku sala allahu alay wasalam inuu nahiyey uu diiday can sawmi yowmi alciid maalinta ciidda in la soomo culimaduna way ku ijmaaceen arrinkaa xataa waxay dhahdeen haddii uu ku nadro inuu soomo faina nadrhu hada laa yancaqid nadarkiisaasi ma guntamayo wakada tashriiq ayaam tashriiqa ayaa iyaguna ka mida la mida saddexda maalmood ee ciidaladxada ka dambeeya soomkoodu ma ansaxayo filjadiid haddaan qabanno walow mutamaticba ha u sugnaaday maxaa yeele soomkeeda iyadana waa la nahiyey sida abu daa'uud ay uu ku warinayay sanad saxiixa muslim saxiixiisa waxaa ku sugan rasuulka sala allahu alay slam inuu yihi ayaamu mina ayaamu aklin wa shurbin wa dikru llahi tacaala ayaamahaasi waa ayaamo cunto iyo cabid iyo ilaahay xuskiisa marka macnuhu waxa weeye maalmo soo maaha jadiid baynu nidhi qadiim isagu wuxuu leeyahay waxa bannaan ninkii mutamatica ahaa ee xaajigahay mutamatica ahaa hadduu hadyigii waayo saddexdii cishe xajka uu ku soomayey inuu soomo waa u bannaan tahay mutamatic ama atamatucna waxay inoogu iman doontaa insha allahu tacaala xaj bay inoogu iman doontaa qaybabka yacni loo xidho acmaasha nusuga ayaa waxaa ka mid a midaya tamatuc oo waa maxay qofka ayaa ashhuru lxaj bilaha xajka ayuu wuxuu sii xidhanaya xaj cumro markuu cumradii dabeedna iska dhammaystay ayuu iska sii joogayaa hadhow marka xilligii xajka la gaadho ayuu sida ninka makiga ah min baabi daarihi ayuu uga xarmanayaa marka waxaa leeay ninka noocaas ah waxaa ku waajibaya hadyi haddii uu waayo ilahay wuxu uhi faman lam yajid fasiyaamu halaaثata ayaami fi lxaj wasabcatin ida rajactum tilka casharatun kamila dalika liman lam yakun ahlu xadiri masjid اxaraam markaa qadiim wuxuu leeyahay ninkaa mutamatica ahee hadyigiina waa i saddexda cisho ee la yidhi xajka ha ku soomo wuu soomi karaa buu leeyahy laakiin qowlkaa qadiim ee qowlkaa jadiid isagu xataa mutamaticana uma ogola walaa yaxilu ma banaana atatawucu sunnaysi yowma shaki maalinta yowma shakiga inuu qofku sunayso lama ogola bilaa sababin sabab la-aan falow saamahu hadduu soomo lam yasixa ma ansaxayo fil asaxi haddaan qabano walahu sawmhu waxa u sugnaaday inuu ka sooma can alqadaai wannadri qada iyo nadr wuu ka soomi karaa wakadaa low waafaqa hadduu waafaqana waa kula mid caadatan caado tatawucuhu sunaysigiisaasi hadduu caado waafaqana waa kula mid wa huwa yowma shaki haddaba haddaad doonayso yowma halaatiina min shacbaan waa maalinta ay shabcaan soddonka tahay idaa taxadatha annaasu markay dadku ku sheekaystaan biruyati aragtidiisa aw shahida bihaa sibyaanun ama ay caruuray aragto aw cabidun ama addoommo aw fasaqatun ama dad faasiqiini walaysa ma ahaanin iطbaaqu lhaymi daruur daboolkeed bishakin kaasi shaki ma hayso waxa u leeyahay sheekhu ma banaana xalaal ma aha xaaraan weeye mana ansaxayo atatawuc inuu qofku ku sunaysto soom yoma shaki maalinta yoma shakiga laydhaa xadiidka camaar ibnu yaasir asxaabu sunan ay warinayaan tirmidi iyo keyrkiina ay saxiixiyeen waxa uu yidhi rasuulku sala alla alay slam man saama yowma shaki faqad cashaa abalqaasim qofka sooma maalinta shakiga abalqaasim oo rasuulka sala allahu alay slam wuu caasi laakiin wuxuu yidhi markaasi waxa weeye idaa saamahu bilaa sababin yaqtadii sawma marka aan wax sabab ah oo soomkiisa keenaa aanay jirin haddii uu markaa soomo yacni sunne aan sabab lahayn ma ansaxayso fil asaxi haddaan qabanno ka yawmi alciidi bijaamici taxriim maalintii ciidda ayuun bay la mid tahay waxaana kulminaya xaarannimada ee labadooda kulminaya taaniga asaxa ka soo horjeedaa wuxuu leeyahay yasixu liannahu qaabilun lisawmi fi ljumla duuduub ahaan maalintani waa maalin soom aqbali kartaa maalintu waa maalin soom aqbali kartaa sida uu yihi walahu sawmu can alqada wannadri qada iyo nadar waa iyo kafaaraba waa ka soomi karaa iyadoo qofku dee dimadiisa uu beri yeelayo waxaan u leeyahay sabab dee qadaha iyo nadarkaasi waa bannaan yahay sidii awqaaddii salaada la nahiyeyba salaad sabab leh mutaqadim ah ama muqaarin ah sabab ka horreeya ama sabab la soo xidhiiday salaadii lahaydba sidii awqaaddii karaahada loo tukan karayay ayaa loo soomi karaa yoomu shakiga nadar iyo qada iyo wixii lamida si uu qofku dimadiisa beriyeelaya waxaa kaloo iyana kula mid ah hadday caado waafaqdo tadawuciisani caado uu lahaa hadday waafaqdo ayana waa kula mid oo masala maalin mucayana bus isniintii khamiisii soomi jiro say maalinta ama maalina waa soomi maalina waa furi jiray maasay yooma shaki ka noqoto waa soomaya markaa lanna xadiida saxiixayn ayaa wuxuu ku soo arooray rasuulku sala la alay slam wuxuu ihi ha kala hormarina ramadaan maalin soomkeed ama laba cisho ilaa nin soomi jiray soom mooyaane falyasumhu kaas isagu caadadu ay u soo taallay ha soomo dee wixii kalena waxay leeyihiin isaga ayuunbaa looga qiyaasay oo bijaamici sabab sababkaas ayuunbaa kulminaya labadoodiiba haddaba yooma shaki waxa weeye waa maalinta horta shabcaan ay soddonka tahay ee dadku ay ku sheekaystaan aragtidiisii waa la arkay aan la ogeyn cid aragtay qofna aanu ka marakicin le waa la arkay dee sun la saddex marayo ama waxa le waan aragnay oo ka markhaati kacay carruur yaran markhaati gelaynin ama addoomo ama fasaqa ama dumar yacni dad noocaasa oo aan markhaati buuxo ahayn ayaa ka markhaati kacay kaas weeyaan markaa yooma shakigu haddii aan cid aragti ku sheekaysatay aanay jirin maalintaas yooma shaki munawaa shabcaan buu noqonaya waxaan u leeyahay sheekhu haddii ay daruuri daruur dabooshay habeenkii soddonaad iyadu shaki ma aha ee waa min shacbaan habeenkaasi markaa waxay rasuulku sal ly sl fain qumma calaykum fakmiluu haddii laydinka qariyo o laydinka daboolato dhammaystira buu yidhi wa yusanu waxaa la suneeyaa tacjiilu lfitri afurka in la dedejiyo calaa tamrin wa an yuftara calaa tamrin timri lagu afro ayaa la suneeya wailaa haddii kale famaa in biyo wa taakhiiru suxuuri suxuurta in la dibdhiga ayaa la sunneeyaa maa lam yaqac fii shakin haddii aanu wax shaki ah ku dhicin waxau leeyahay sheekhu waxaa la sunneeyaa afurka in la dedejiyo marka la xaqiiqsado cadceedda inay dhacday dibi saxiixayn rasuulku sala allahu alay slam wuxuu ku yihi laa tazaalu ummatii bikhayrin maa cajalu lfitra waakharu suxuur imaamu axmed baa intaa leh waakharu suxuur taadan ummaddaydu khayr ka suuli mayso inta ay afurka dedejiyaan suxuurtana ay dibdhigaan mukhaalafa lilyahuudi wanasaara ayaa ku sugan wixii lagu afurayana waxaa la suneeyaa timir weliba timirtana rudabka markay tahay ayay kasii wanaagsantahi timirta iman ay ku cigeysa haddii la waayo biyo rasuulku intaanu tukan timir rudabya ayuu ku afuri jiray hadduu waayo timir haddii kalena biyo ayuunbu kaban jiray waxaa kaloo ayana la suneeyaa in suxuurta dib loo dhigo inta aanu qofku shaki kaga dhicin inuu waagi soo baxay waa inuu dib dhiga ayaa wanaagsan leanna xadiidkaynu sheegaynay wuxuu yidhi ummaddaydu khayr ka suuli maysa intay afurka dedejiyaan suxuurtana ay dib dhigaan yacni dadkeenna ayaa waxay idhahdaan niska horena gelinka hore shan iyo tobanka hore bishana gelinka hore xilli horea la iska suxuurtaa niska dambena waa la dib dhigaa bay dhahen waxba farqigaa ay sameeyeen asal ma laha niska hore ee bisha iyo niska dambeba in la dib dhigo ayaa la sunneeya sidaas ayaa rasuulku sala allahu alay slam inay khayr tahay ayuu inoo tilmaamay isla markaa waxa ku sugan dee inuu awood helo oo uu si fiican ugu adkayso soomkii ayaa ku sugan leanna qofku marka uu suxuurto masalan afarta oo kale ee isaga oo iska cadayanayo iska weysa iska fadhiya oo dabeedna loo adibo wuxuu ka dhigan yahay nin suxuurto nin quraacday oo kale ayuu ka dhigan yahay maalintaa wax gaajaa dareemayo laakiin gelinka horeba hadduu intuu wax iska cuno ee koob iyo tobanka ama labiiyo tobankaba uu seexdo talaadaas waxbu isagoo gaajaysan ba usoo kacaya muxuu markaa kaba gaariba walyasun ha ilaaliyo qofku lisaanahu carabkiisa can ilkadibi beenta waalgiibati xanta wa nafsahu nafdiisana can shahawaat waxyaala shahawaadka ee naftu jecesha ha ka ilaaliyo waxa uu leeyahay sheekhu waxa sunno ah inuu carabkiisa ka ilaaliyo waxa xun waxaa xun oo been xan isku dir cay wixii la mida waa inuu iska ilaaliyaa bacdinaaba qofku uu soomaya rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi man lam yadac qawla azuuri waalcamala bih qofka aan ka tegin hadalka xun ee fujuurka iyo beenta iyo ku dhaqankiisa falaysa lilahi xaajatun fi an yadaca طacaamahu washraabah qofka hadalkaa xun iyo ku dhaqankiisa ka tegi waaya ilaahay wax danuu ka leeyahay ma jirto cuntada iyo cabbitaanka uu ka tegey cuntada iyo cabbitaanka uu ka tegey wax danoo ilaahay uu ka leeyahay ma jirto xadiis xaakim uu wariyey baa isna wuxuu tilmaamay uu yidhi soomku ma aha min alakli washurb cunidda iyo cabidda un in laga soomo soomku waxa weeye waa in laqwi iyo wixii xumaayo oo dhan laga soomaa hayre waxaasi sawaabkii ayay jirayaan xadiid ay culimmadu ku tilmaameen inuu daciif yahay baa isna wuxuu tilmaamayay in ay waxyaalaha xanta iyo isku dirka iyo ay soomka buriyaan waxay leeyihiin yani xataa hadduu jiraba xadiidkaasi waxa weeye abaalmarintiisii ayuu kaa tirayaa wax abaalmarina keeni maysa khitaabkii laakiin soom uu kaa dhacaya rasuulkuna sala allahu alay slam wuxuu yidhi soomku waxa weeye gaashaan marka midkiinuu sooman yahay hadal xun iyo jaahilnimo midnaba yuu samaynin hadduu qof la dagaalamo amaba uu caayo falyaqul innii saa'im ha yidhaahdo war waan soomanahay iga tag waxa kale oo wanaagsan inuu qofku nafdiisa ka ilaaliyo can shahawaad macnaha shawaadkana waxyaalihii aan soomka burinaynin ama wax la ursado ama wax la arko ama wax la taabto ama wax la dhegaysto oo shawaadkaasa waxaa naftu jeceshay inuu iska ilaaliyo ayaa wanaagsan maxaa yeelay dee waxaa la doonayay inay nafdii aada ku xakamaysay intaa oo aada hawadii iyo waxay jecleed ka reebto oo aada cabsida ilaahay ku xakamayso haddaad halkii ka wado macnaheedu waxa weeye dee inaan soomkii lacallakum tattaquun cabsidii ilaahay sheegayey inaanu qofku ka helaynin wa yustaxabbu waxaa la sunneeyaa an yaktasila inuu ka maydha can iljinaabati qabla alfajri waaga ka hor waan yaxtariza inuu iska ilaaliyo ayaa la sunneeyaa can ilxijaamati toobinka waalqublati dhunkashada wa dawqi acaami cuntada dhaminteeda waalcalki iyo calaalinta waxa uu leeyahay sheekhu waxaa la sunneeyaa inuu ka maydho qofkii jinaabadii xaydkii nifaaskii gabadhe qabla alfajri waaga ka hor inuu sii maydho si uu soomkiisu awalkiisu u noqdo ama uu ugu bilaabo calaa duhrin dahaaro qab khilaafka dee culimada tidhi soomkiisu ma ansaxayana si uga baxo leanno dadkaa le soomkiisi maansaxayo waxay leeyihiin ama dhici karta ile in biyuhu ay dhegaha iyo waxaa ka gaadhaan xadiidka suganina waxa uu tilmaamay rasuulku inuu waa berisan jiray isagoo junuba min jimaac